aan ku bilownay sida warkaba aad ku maqlayseen inta la xaqiijiyey sagaal qof ayaa ku dhimatay tiro kaleetana way ku dhaawacmeen qarax ismiidaamina oo maanta ka dhacay meel dhinaca waqooyi ka xigta xayndaabka garoonka diyaaradaha ee magaalada muqdisho wariyaha v o eda seenab abuukar maxamed ayaa haddaba faahfaahinta warkaasi muqdisho kasoo dirtay qaraxan oo loo adeegsaday gaari laga soo buuxiye waxyaabaha qarxa oo uu waday qof ismiidaamiye ah ayaa lala eegtay sida ay wararku sheegayaan kolonyo gaadiid ah oo marayay waddada vinta-una oktoobar ee nawaaxiga xeradii ciidamada cirka ee afisyooni kuna dhow garoonka caalamiga ah ee magaalada muqdisho ilo kala duwan ayaa v o a u sheegay in shirkad gaar loo leeyahay oo ammaanka ka shaqaysa oo ilaalinayay dad caddaan ah kolonyadooda la weeraray hase yeeshee ilaa iyo hadda macadda dadka la weeraray iyo hay-adda ay u shaqaynayeen gaadiidka gurmadka degdega ah oo goobta qaraxu ka dhacay gaaray ayaa ka qaaday meydadka iyo dhaawacyo goobta yaalay waxaana muuqda burbur xoogan oo soo gaaray dhismayaal ka agdhowaa halka uu qaraxu ka dhacay waxaana la arkayay gaadiid kala duwan oo goobta ku waxyeeloobay doctor cabdulqaadir cabdiraxmaan xaaji aadan oo ah madaxa gaadiidka gurmadka degdega ah ee amiin ambalas ayaa v o a u sheegay inay goobta qaraxu ka dhacay ka qaadeen sideed qof oo meyd ah iyo sagaal ruux oo dhaawacyo kala duwan qaba qaraxa ayaa ka dhacay waddada vinta-una oktoobar oo ah waddo aad u mashquul badan waxaana ku yaala goobo waxbarasho kuwo ganacsi iyo kuwo caafimaad dowladda soomaaliya ayaan weli si rasmi ah uga hadlin weerarkan iyo khasaaraha ka dhashay hay-adaha ammaanka oo aan la xiriirnay ayaa sheegay in ay wadaan baaritaan ku aadan qaraxa dhacay iyo khasaaraha ka dhashay guud ahaan hase yeeshee ururka al-shabaab ayaa markiiba sheegtay mas-uuliyadda weerarkan sida ay qoreen baraha bulshada ee taageero ururka seenab abuukar v o a muqdisho